guddiga gurmadka abaaraha ee puntland ayaa xalay magaalada boosaaso xarunta gobolka bari waxay ku soo bandhigeen waxyaabihii u qabsoomay tan iyo markii ay bilaabeen gurmadkoodii ku aadanaa dadka ku tabaaloobay abaarta ka jirta deegaanada puntland guddiga ayaa sidoo kale waxay soo bandhigeen tirada gobollada iyo deegaanada ay biyodhaaminta ka sameeyeen iyo lacagihii soo kala gaaray haddaba guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee puntland sheekh fu-aad xaaji maxamuud ayaa ka warbixiyey waxaana uu ku bilaabayaa goobihii ay biyodhaaminta ay ka sameeyeen marka la isku daro biyaha la soo qaybiyey waxay noqonayaan kun iyo lix boqol ha waxaa la ii keenay intaana shaqadan u gudbin qandala oo runtii annagu aanu u xil saarnay rag culumaa iyo odayaal aanu u xil saarnay aanu u dhiibnay yacni qandala xaqiiqada marka la sheego waa waraysan kartaan dadka soomaalida waxa weeye wax jeclaysigaa iska badan laakiin waa waraysan kartaan hadda nimankan hadma la yidhaahdo oo masaa'ibka maxaan ku leeyahay hay-addan masiibooyinka maamusha yani meelaha waa la kala liitaa waddanka waddanka abaartu waa caam waddanka waxaa abaartu soomaalida dhulka afkooda looga hadlo abaartu waa caam dadkaa waxaa u liita gobollada puntland gobollada puntland waxaa u liita gobolkii bari la ohan jiray iyo gobolkii sanaag la ohan jiray gobolka bari iyo gobolka sanaag waa isku agdhacaan waxaa sii liita gobolka sanaag la ohan jiray baa sii liita gobolka bari la isku ohan jiray meelaha ugu liita ayay qandala waxay ka tahay number cow xooluhuna waa liitaan abaar xooglena waa ka jirtay ceelashuna waa ku yar yihiin ceelashuna aad iyo aad bay ugu yar yihiin odayaashaasaan uxil saarnay waxaanu u dhiibnay ilaa dhulkaas balidhidan ilaa qandalo ka shi ka shisheeya idinkaa ka howlgalayaan nidhi marka waxaanu u dhiibnay boqol iyo konton booyadood annaga booyadii boqol dollar bay noogu qiimaysan tahay boqol iyo konton booyadood baanu u dhiibnay maadaama dhib aad iyo aad u fara badan uu ka jiray odayaashaan u xilsaarnay warbixintooda runtii way iga soo daahday dhulka waxay dhaheen abaar baasan baa ka jirta biyo la-aan baa jirta ceelo la-aan baa jirta intaas anaa idin sheegay horaan u ogey tuulooyin afartan magaalo ka badan baa ku yaalla yidhahdeen sida balidhidan beeli wacatay maxaan ku leeyahay talo ya markadaan duudado kuwan booyihii laqifshiba magaalooyinka magacyadooda weyaan malaynaya okay xarago unuun gurur canjeel xijiidle tuurmasaale dhalin talal markadaan duudado dhasag qurac dandamale daramadow gaatir oodan sheebaab dhaabaar garaar gabow xankakook xanka xankookib dhasaan karin qandala karin ceelgaal bashaashin dhankaduud dhawaar curaad dhulka intaa la eg waxay iyagu hadda soo qoreen lacagtii aad noo dhiibteen laba iyo labaatan booyadood ayay soo noqdeen so sidaas ma aha warbixinta dee waa la soo daaheen ficlan annagu shan iyo toban kun oo dollaraa lacag baan u dhiibnay waxay dhaheen saddex qiimaan annagu ku dhaaminay meel waxaan kaga dhaaminay dhee lix boqol iyo konton dollar meelna waxaan kaga dhaaminay afar boqol iyo konton dollar meelna laba boqol iyo konton dollar marka baan kaga dhaaminay bay yidhaahdeen kolley dhulka ay mareen waa dhulka hadda aan idin tiriyey kolley inay wada mareen ma garanaya lakin kolley dhulkaasaa lasoo qoray adiga almuhim qiima waa wada mareen sooma dhulka waa wada mareen guddigu lix boqol iyo konton dollar afar boqol iyo konton dollar laba boqol konton dollar biyaha ku dhaaminay saasaa ku qoran annagu shan iyo tobankaa kun oo dollar baan odayaasha u dhiibnay waxaan nihi dhulkaa idinkaa uxil saaran biyaha kasoo dhaamiya ficlanna dhulku ceelal ma leh waa kala fog yahay dhul rafaad badani ka jiro weeye biyahaas aan qaybinay ilaa iyo haddeer kun iyo lix boqol iyo afartan iyo sagaal booyadood wey waxaa jira kuwo weli gacanta lagu hayo oo socda oo la qaybinayo laakiin kun iyo lix boqol iyo afartan iyo sagaal booyadood hadda gacanteennay ka baxday dhulka intaa la eg ayaa la gaarsiiyey waxaa jira qorshayaal cusub dhul aan weli la tegin baa jira weli gobolladu waa kala fiican yahin dhul aan weli la tegin baa jira dhulka aan weli la tegin iyo dhulka lagu soo ururay masalan meelaha xeebaha ka mid oo roobabku ka da-een oo dadku ku urureen aagan uskure oo dadku ku urureen b b c dana waa ka sheegay meelaha waddanka u liitay noqon doonaan xaaladooduna hadda waa adag tahay xooluhuna inay baktiyaan bay bilaabeen dadkuna ma xoolo aroori karaa ma jiraan laakiin waxaa jira dhul weli abaari ka jirto o aan la tegin masalan dhulkaas hadda la yidhahdo nobelka ilaa korkaa loo aado ilaa xaggaas iyo xaafuun la gaaro weli lama tegin gobolkaas gardafuul la yidhaahdo weli lama tegin qaybihiis waa roon tahay oo biyay leedahay laakiin qaybo waxaa jira dhibaataysan oo qorshaysan in la tago gobolka sool waa la isweydiin karaa laba meel un baan annaga ka tagnay marka laga reebo shanaa qaybaha ka mid a laakiin laba meel un baan ka tagnay gobolka sool guddi kalaa ka jira oo culimo ah oo ka shaqeeya oo gudaha wax ka ururiya oo dibadda wax ka ururiya waa isla soconnaa sheekh axmed maxamed salebaan iyo guddiga ay ka mid yihiin iyadana laakiin degaanka buuhoodle iyo hawdka oo dhib fara badan laga soo sheegayo iyagana hadda waxbaan uqorshayna waxaan rabnaa in laga hawlgalo haddii ilahi subxana wa tacaala uu ka raali noqdo meeshan la yidhaahdo reseefka dhulkaas hawdka ah ama reer mudugu mudug sare u yaqaanaan iyadana waxaan rabnaa aad iyo aad ba abaar xoogli uga jirtaa dadku waa isla dadkii waa lasoo qaylinayaa iyadana in laga hawlgalo runtii abaartu wax la dabooli kara maaha waxaan aada u jeclaystay xumbays markaan tegey oday odayaasha xumbays ka mida wuxuu yidhi abaartan magaceeda waxaa la yidhahdaa laygama liito laygama liitaa la yidhahdaa yani ninkaa u tagtay haddaad tirahda adigaa roon wuxuu ku ohan may aniga laygama liito marka laakiin xaqiiqatan abaarta iyadoo dadka wada haysa waa la kala liitaa gobolada puntland waa idiin sheegay sanaag baa u liidataa sanaag haddii haylaan iyo sanaag loo qaybshay haylaan baa u liidataa sawiradii waa haynaa waaqi ahaan baan u tagnay waa wax xaqiiqa ah gobolka bari laysku oran jiray baa ku xiga gobolka bari laysku oran jiray degaanka qandala oo hadda biyaha laga soo sheegaya qaaliga ah yani hay-adda hadmana waa noo sheegtaa anaguna waa ognahay aad iyo aad baa runtii dhulkaasu degaan ahaan u liitaa degaankan degmada rako ay xukunto oo masalan ama aan dhaho degaanka saa uga rogan maxaa la leeyahay meeshan la yidhaahdo maxaan ku leeyahay meeshan la yidhaahdo rako saa uga rogan ilaa xeeb laga gaaro yani dhulkaas xoolaha waxaa la dhihi karaa boqol kiiba soddon iyo shan ayaa hartay laakiin abaarta dhibaatada jirta waxa weeye xoolaha harsanna haddaan laba wiig ama labaatan beri gudahood ilaahay roob siin xoolaha waxaa laisku waraysan doonaa xoolaa jiri